carab dheeg oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee loogu yeero danab ay ku uwaarato dowladda maraykanka ayaa muuqaal uu soo dhigay baraha bulshada wuxuu ku sheegay in saraakiisha uu isagu hogaaminayo aanay dowladda federaalka ka helin wax dalacsiin ah dhowaan ay warbaahinta ka arkeen ciidamo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland oo ay dowladda federaalka dalacsiinayso sarkaalkan ka tirsan ciidamada maraykanka tababarta ee danab loogu magacaabo kuna sugan gobolka jubbada hoose ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin dowladda federaalka isagoo sii hadlaya ee uu sheegay in ciidanka ay qaarkooda u dhinteen halka kuwo kalena ay u dhaawacmeen welina aysan dowladda federaalka dalacsiin waxaan rabaa xoogaha cabasho ah inaan u gudbiyo dowladdeeda federaalka soomaaliya oo ugu horeeyo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha qaranka iyo madaxweynaha sidaad la socotaan muddaba arrin aan daba jiiqaynay oo xuquuqdii aan lahayn oo dallacaadeed inaanaan weli helin yaan rabnaa inaan maanta ummadda soomaaliya u sheegno dowladda soomaaliyana waxaan ka codsanayaa in saraakiisha ururkan la dallacsiiyo dallacaadda ay mudan yihiinna la siiyo nin labaatan kuniya ka sii fog waddan ka bilaabma oo dhaawacmay oo dhintay oo rafaaday oo muddada intaa la eg dowladdiisa ka baryaayay xidig inuu helo xidig rag dhallinyara oo markii hore ka tirsanaa dowlad goboleedka jubbaland oo maalin dhoweyd arrimaha siyaasadda dartood ee ciidanka dowladda ugu tegey oo shalatoole kabtanno iyo laba xidiglayaal iyo xidiglayaal la siinayay annagana dee waxaana lahaa kriteriyadii ciidankaa loo baahan yahay oo kan baa loo baahan yahay si kastaba ahaatee waxaa marar badan sidan oo kale shaashadaha warbaahinada ka soo muuqda askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada eesheeyaha dhistay kuwaas oo ka cabanaya xuquuqla-aan iyo raashin la-aan mararka qaarna ay dhacdo inay ka cawadaan dalacsiin